Magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ku nool dhalinyaro ku shaqaysata xirfadda xirista soolarka cadceedda ku shaqeeya kuwaasi oo nolol maalmeedkooda ka hela shaqadan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya qaabka ay u shaqaystaan.
maxamed axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool dhobley kolkaa waxaan ku shaqaystaa qeybta xidhidta soolarka oo noloshanada ama maal- nolol maalmeedka waxa la yidhahdo aan ku dabarno wallaahi walaalow in badan bay igu qaadatay waxaan la shaqayn jiray nin macallin ah oo aad iyo aad u yaqaana baashan kolka in badan baan caawin jiray oon u sha- oon daba socon jiray oon la shaqayn jiray hadda laakiin anigii waxaan noqday shaqsi professional ah oo xirfaddii bartay oo kuna shaqaysan kara wax soo saarkiisana kasoo saari kara ayaan noqday bismillaah wa- waqtiyadii hore dadku mayna fahansanin kolley soorka in qaabkiisa mayna fahansanin dadku muna fahansanin hadda laakiin bulshaweynta dhobley way fahmeen qaabkiiyo nidaamka way fahmeen soorka kolka waqtigii hore lagama faa'iidaysan jirin xataa dadka aan u xidhanno caqabado fara badan ayaa nagala soo kulmi jiray iyo dhibo fara badan imika dadkii oo gatay dadkii oo yacnihii wixii ciladiisii fahmay iyo nidaamkiisii fahmay ayaa meeshii timi kolka ha- imika hadda aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa boqolkiiba boqol ayaa la isticmaalaa aad iyo aad ayaa imika hadda loo isticmaalaa ayaan dhihi karnaa magacaygu waa xuseen axmed mahdi Een, waxaan joogaa magaalada dobley Een, waxaan ka shaqeeyaa electronics khaasatan solar panel Een, maxaa la dhihi jiray ee, muddo laba sana ayaan ka shaqeeyaa aniga waxba aqoonin ayaan galay haddana aad iyo aad ayaan u aqoonaa xirfado badan baa iga saa'iday qaabka loogu shaqeysta iga saa'iday nin dhalinyaraan ahay waan fahmay qaabka loogu shaqeysto sidii maxaa la dhihi jiray loola macaamilo kastamarka iyo wax walbaba Een, soolarka maxaa la dhihi jiray magaalada waa magaalo aad u kulul oo cimilada aad u kulushahay aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa khaasatan shicibka ku nool magaalada mar dhow ayaa la qabsadeenba sida u badan boqolkiiba sagaashan xagga hadda korontadii waxaa la isticmaalaa solar